guddiga iyo culimmada gacanta ku haysa dhismaha masjidka alkhayraad ee xaafadda kuushin ee magaalada beledweyn oo u waramay radio beerula ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhismaha masjidka masjidka ayaa u baahan dayactir xoogan iyo deyr sidoo kale agabka kale ee masaajidka loo isticmaalo qaar ka mid a guddiga iyo culimmada gacanta ku haysa masjidka ayaa dadka waxhaysto ugu baaqi inay kala qayb qaataan dhismihiisa
annagoo ah jamaacada masjidka khayraad masjidul khayraad oo ku yaala xaafadda kuushin qaybta macnaha laanta raadeerka masjidkaas in macnaha la dayactiro derbi la-aanna waa yahay masjidka oo derbigiisa waxaa dumiye biibaxadii midda kale waxaa kaloon doonaynaa walaalaha islaamka oo dal iyo dibid joog waxaan ka rabnaa in masjidkaas ay noo dayactiraan oo derbigiisa ay noo dhisaan waxaa kaloon rabnaa ayna madarasadii madaraso ku taalla meesha u dunsanayna inay noo dhisaan waxaa kanoon doonaynaa walaalaha islaamka oo dal iyo dibidba joogo in macnaha ay noo dhisaan masaajidka ay kor kor loo qaado waa naga gaabiyahay waa nagu yaryahay in macnaha noola weyneeya waxaan kaloon ka codsanaynaa walaalaha macnaha dal iyo dibidba joogo in ay noo qabt masaajidkaas noogu kaalmeeyaan oy dhisaan dayactir noo sameeyaan masjidkaas meesha ku yaala nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi man banaa beytan min buyuutilaahi fi dunya bana allaahu beytan fi ljanna qofkii adduunyadan oo ku dhisa beyd oo ilaahay buyuudiis ka mid ah ilaahiy asna wuxuu ugu dhisaa guri maalinta qiyaamaha nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi idaa maata ibnu aadan inqadaca camalahu ilaa min halaasa sadaqa jaariya aw cilman yantaficu bihi aw walad saalix yudcuu lahu jiingada qaybta kore wax waan ugu gaabantay in kor loo qaada biyahay soo daynaysaa qaybtan derbigeena waa biyihii anaga dumiyo asna dhismaan u rabnaa waatan hadda aan dhagax daadin waa ka dhagax meel kasta yaallo wixii macnaha waa waa awoodi wayne intaana maarata awoodda inay la ekaatay in macnaha walaalaha oo dal iyo dibid jooga inay noo kaalmeeyaanaan rabnaa masaajidka dayactirkiisii howlihiisii socday waa masaajidka jamaacat khayr masjid ulkhayr layiraahdo ku yaala magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda kooshin laanta raadeerka masaajidka dayac badan baa ku yaala derbiyaashaa burburay madarasadiiyaa burburtay tii kalaa burburtay asiga biyaha koroo kasoo dayna waa yaryahay masaajidka mataqan sayskiisa aada u yaryahay maxay ahaaday wuxuu u baahan yahay kor in loo qaado jingada in laga bedelo mid kale la saaro la fakiyo waxaasoo dhan dayactir u baahan yahay boosaneer weyn wuu u baahan yahay maxay ahayd annaga marka xoogaha maanta contribution waxaan sameynay masaajidka jaamacadiisa ilaa labaatan kaariko dhagax ayaan rognay shaqadan hadda weli waa wadnaa laakiin wax aan wax ka qaban karno annaga kaligaana maahan waxaan marka baaq u dirinaa dadka muxsiniinta ah oo wax sadaqaysta masjidka alkhayraad ee xaafadda kuushin ayaa waxaa saameyn xoogan u geystay fatahaadihii isdabajooga ahaa ee webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyn